aniga soomaaliya ma dhihi aniga waxaan dhahay hargeysa warqadaas sababta soo saarna waxay tahay dadka soomaaliyeed ama somalilan ha noqdaano oo dadka soomaaliya kunool ha noqdaano ama dadka soomaaliya kunool ha noqdaano waxaa xaada looga dhigay waraqada ay ku magacaabeen goohom oo lacag looga qaado goohom marka macnihiisaan garan weynin sababta oo qof qof soomaaliya oo soo baxayo gobol u socdo in la yidhaha warqad goohom goosada diyaaradda korgeys diyaaradihii baan la diyaaradihii baan la hadalnay shirkadihii baan isugu yeernay waxaan dhaarnay duulimaadyadan waa local in local aada goohom ku qaadiin oo dadkaas halkaas basaboor lagu weydiiyo wax sharciga ku dhigan maahan amba diyaaradda international ha noqoto oo maxaa la yidhahdaa goboladaas hargeysa ha noqoto airport internationala oo wixii soomaaliya ka imaanayo o dhan national ha noqdaaday international yihiin haddaynayan waa local local adi goom loo goyna basaboor loo goynaan maanu arag saa darteed waxaan idin leenahay waxaas ka joojiyo dadka marka ma la hadasheen maamulka somalilan in maya ani shirkadaha la hadlay shirkadii waray igu soo celiyeen waxay idhahdeen shirkadahayna kale waxay noo sheegeen go-aan dawladda somalilan leedahay inay tahay marka haddii tallaabadan hadda aada qaadaan shan iyo tobanka bisha soo ma ahan mid culayska un kusii kordhinaysa dadka rayidka ah ee gobolada somalilan iyo soomaaliya iyo intaba isaga kala guusha soo dhibaato kuma aha in laga wada dadka culayska laga qaada laga reeba qof maskiin oo soo baxaayo in shan iyo toban dolar gobolka looga qaado goomaa lagu geynaa la yidhahdo haddii xataa dawlad mayaga xaq u leeya gooan bixiyaan waxaan ka dhigaynaa inay dawlad yihiin xataa basoomaayna anaga bixino soomahan oo anaga noo sheegan dadkii naga baxsado inay yidhahdaan haddayma jirtaba marka waxaan dhinacan u qaadna weyni marka shirkadu aba waa saxayaan oo lokale noqonayaan ama international ay noqonayaan muddaan siinay muddadaas ha laga fikiro marka go-aankan waxaa is leedahay xal ayuu keeni doonaa sidaasaa is leeyahay marka soo dhibaato ganacsi ma keeni karta haddii somalilandna ay meesheeda ku adkaysato adinkuna a halkaas istaagtaan shirkadihii ganacsiga iyo dadkii isku socday ehelka ahaa ee ganacsigu ka dhexeeyey ee wax walba ka dhexeeyeen soo un culayskii maadan sii badin dhinaciina dowladda federaalka ah ha laakiin abay waxaan ku leeyahay dhinac wanaagga hal dhinac lagama wadi karo sidii sidoo wanaag waa laba gacmood
marka diyaaradaha aad joojinaysaan waa kuwa duulimaadyada aad joojinaysaan localka localka kuwa kuwa muqdisho kuwa hargeysa aadaayo iyo kuwa madbaa aadayo keliya waay oo lokala amba dadkaas dad lokale noqonayaan amba dawladda waxay soo saaraysaa sharci ah in international loola loola dhaqmo wax dhinaca oola dhaqanaan garala annaga waa fududaynay qof dax ma weydiino qof baxaayo qof soo gelaayo mid baawa raacayo mid yaala raacayo mid maxaa la yidhahdaa lugeynaayo oo gool aadayo wax muraado aan kalena male laakiin airport sidiisana imigration waxay ka shaqeeyaa international waxay ah de wixii wax international anaan aqoono sharci adduun iyo mid soomaali mid aan ku jirnaan aragnay
waxaa jira wadahadallo u socday dowladda federaalka iyo somalilan waxaana kamid ahaa qodobadii hore loogu heshiiyey in hadallada dhibaatooyinka dhalin kara aan la isweydaarsan iyo go-aanada haddii somalilanna ay tiri dadka waxaan ka qaadaynaa waxaan siinaynaa gohom ama warqada ah in qofku uu gurigiisi uu tagayo wadanka uu ka baxayo adinkana aada duulimaadyadu joojisaan soo taas caqabad kuma noqon doonta xataa mustaqbalka wadahadalkiwaa ku noqonaysaa waa ku noqonay laakiin maalma dadkii la dhibaateyo saas lagu sameeyo oon iska aamusano soo dhibaato kale maahan marka shirkadihii duulimaadka watigii waktigii la heshiiyey falastiin wakti horeyeed intaasaan aamusneen u kaadin isleen waxbaa saxmi doono waxbaa saxmi doono waxbaba saxmaayo waaba kasii daraysaabo marka shirkadihii diyaaradaha hadda maxaa go-aan ah oo aada ku kala tagteen waxaan ku aniga shirkadaha go-aanka waxaan siin waktiga waan dhaanay wakiiladiina joogo somalilan la hadla arrinkaas hadday kala hadli karaan dawladdaas kala hadlaano dadka waxaasaa laga joojiyo amba ama ama ama si rasmiah looga wada hadlo wax rasmiya dawlada ha noqdaano laakiin wax adiga airboortka hargeysa laga samaynayo oo qofkii baxaayo halkaa istaag shan iyo toban dollar bixi warqadan goomkaa qaado waxaas maaha waxa falastinay loo adkeysan karo muddaan adkeysanayna farmaalintii la aas-aasay somalilan maantaan iska aamusannahay waa leenaha kasoo ha soo wanaagsanaato ha soo wanaagsanaato marka meeqa duulimaada maalintii taga berbere iyo hargeysa oo ka taga magaalada muqdisho ama yimaada marka horta laba ama saddexa tagto maalin walba a